dagaalka kaza iyo weerarkii toddobadii oktoobar ayaa dhaliyey in dad badan oo reer israa'iil ah ay bilaabaan isticmaalka maandooriyaha yooni oo ka gaabsaday inuu shaaciyo magaciisa runta ah waa wiil dhallinyaro ah oo sagaal iyo toban jir ah una dhashay israa'iil waxa uu sheegay wakaaladda wararka a f b in uu meel iska dhigay qorshihiisii ahaa inuu ku biiro ciidamada militariga israa'iil isagoo taa beddelkeedana galay xarun lagu dhaqanceliyo dadka la qabatimay isticmaalka daroogada kadib markii uu si xaddhaaf ah u adeegsaday daroogada gaar ahaan intii ka dambaysay weerarkii toddobadii oktoobar khubarada caafimaadka israa'iil ayaa xusaya in ay sare u kacday tirada dadka ku xadgudbaya ama ku talax tegaya isticmaalka maandooriyaha iyo khamriga iyo balwadaha kale ee lala qabatimo yooni oo codsaday inuu isticmaalo magac been abuur ah si uu u ilaaliyo asturnaantiisa ayaa u sheegay a f b inuu maandooriyaha u qaadan jiray si madadaalo ah laakiin dagaalka kadib waxa uu sheegay in uu la qabatimay oo uu gaadhay heer uu ka maarmi waayo arrintan oo akharkii faraha ka baxday oo ka sii dartay shaul lef ran oo ah khabiir ku takhasusay cilmi nafsiga ahna aasaasaha xarunta israa'iil ee la tacaalidda balwadda ayaa sheegay in tan iyo weerarkii toddobadii oktoobar ay dareemeen sara ukac ku yimid adeegsiga waxyaabaha dejiya walbahaarka iyo isku buuqa nafsiga ah daraasad ay sameeyeen kooxdiisu oo fadhigoodu yahay magaalada netanya ayaa lagu ogaaday xidhiidhka tooska ah ee ka dhexeeya dhacdooyinka weerarkii toddobadii oktoobar iyo korarhka isticmaalka maandooriyaha arrintaasi oo sare u kacday qiyaastii boqolkiiba shan iyo labaatan shaul lefran ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in ay dareemeen korukaca isticmaalka daawooyinka loo qoro dejinta dadka qulubsan sidoo kale waxa uu xusay inay sare u kacday tirada dhallinyarada adeegsanaysa daroogooyinka sharci darrada ah waxaa kale oo uu xusay in ay sare u kaceen adeegsiga waxyaabaha wakhti dhaafiska ah ee lala qabatimo sida khamaarka oo kale afar meeloodoo meel dadka reer israa'iil ayaa kordhiyey isticmaalka maandooriyaha sida lagu sheegay daraasaddan taas oo la sameeyey bilihii noofembar iyo disembar tiradaasi oo intaasi aad uga yareed weerarkii xamaas ee toddobadii oktoobar ka hor daraasadda ayaa lagu ogaaday in shakhsiyaadka ugu badan ee bilaabay qaadashada iyo laqabatinka maandooriyaha ay ahaayeen dhaawacyada toddobadii oktoobar daraasaddan ayaa lagu sheegay in isticmaalka kiniinada hurdadu ay kordheen boqolkiiba boqol iyo siddeetan sidoo kale waxaa cirka isku shareeray isticmaalka daawooyinka xanuun baabiyaha oo gaadhay heer ay gaadhaan boqolkiiba toddobaatan maamulka falastiin ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay inaanu dhulka maamulka falastiiniyiinta aanu ka jirin korar u dhigmaka ka jira israa'iil oo ku saabsan adeegsiga balwadaha iyo xaaladda caafimaadka dhimirka weerarkii toddobada oktoobar markii ay xamaas xoog ku gashay koonfurta israa'iil ayaa naxdin dhab ah ku dhaliyey bulshada israa'iil sida uu sheegay doctor shaul lefron oo ah khabiir ku takhasusay caafimaadka dhimirka weerarka xamaas waxa uu sababay dhimashada kun iyo boqol iyo siddeed iyo sagaashan qof oo u badan rayid sida lagu sheegay tirokoob ay qortay wakaaladda wararka a f b oo ku saabsan tirooyinka rasmiga ah ee ku dhintay israa'iil xamaas ayaa sidoo kale gacanta ku dhigtay laba boqol iyo koob iyo konton qof oo boqol iyo toban ka mid ah ay weli ku xidhan yihiin khaza laakiin ololaha argoosiga ah ee israa'iil ka wado marinka khaza ayaa ilaa iyo haatan lagu dilay ugu yaraan afartan kun oo qof ay ku jiraan carruur iyo haween